kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news dt com sidoo kalena aad naga booqan karaysaan qurbajoog dt com dhegeystayaal arrimihii ugu dambeeyey ee dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo dadaalo ay mucaaradku ka wadaan gudaha iyo dibadda jamhuuriyadda jabuuti ayaan waxaanu ka wareysanay siyaasiga mucaaradka ah ee xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole ku sugan magaalada otowa ee dalkan canada xuseen cabdiraxmaan iminka khadka ayuu si toosa ugu jiraa xuseen marka ugu horeysa somaali diaspora news kusoo dhawo waad mahadsantahay cabdulqaadir mar kale aada iyaga aada u mahadsan walaalo
xuseen waxaa jirtay in dhowaan aada booqatay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan canada oo wasiir john bird uu markaasi wasiir u yahay dalkan canada arrimaha dibadda u qaabilsan xafiiska maxaad ka doontay maxaadse ka wada hadasheen walaal waxa weeye war degdeg uu naga soo gaadhay in dad ka mida macaaridkii jabuuti oo loo diidan yahay inay wadanka ka baxaan khaasatan waxaa maanta nagu weyn maxamed rabash oo ah nin canadiana oo macaarida oo loo diiday inuu shalay toola kasoo dhofo jabuuti sidaa daraaddeed ayaan u wargeliyey wasiirka arrimaha dibadda ofiskiisa in dhibaato badan ka jirta jabuuti in dadkii macaaridka loo diidan yahay inay wadanka ka dhoofaan waan gartay sidoo kale waxaa jira muwaadiniin kale oo reer jabuuti oo dibadaha ka tegay oo qudhowda wararku ay nagu soo gaarayaan in xanibaadahaasi ay jiraan maxaad ku caddayn karaysaa yaase ka mid ah siyaasiyiinta la xanibay wallahi maanta oo ugu dambeysay iyo shalayba waxaa la hayaa in laba boqol oo qof liiskooga la dhigay airportka uu ka mid yahay maxamed daauud uu yahay nin gudoomiye ah xisbiga b t d oo ka mid ah isbaahaysiga u s n marka sidaan ognahay maanta wixii macaarida aba wixii dhaqdhaqaaq siyaasadeed sameeyo airportka jabuuti kama dhuufi karaan walaal waa gartay walaal iyana waxaa jiray dadaalo reer otowa jaaliyadda reer jabuuti otowa ku nooli iyo guud ahaan kanadaba ay wadaan oo markaa isugu diyaarinayaan isu soo baxyo lagu qabto caasimada dalka kanada ee otowa maxaad iyada nooga sheegi kartaa taa walaal waxa weeye iminka authorizationkii baanu sugaynaa waxaa laga yaabaa amba ay u badan tahay sabtida axadda amba isniinta long weekend weeye waa week dheer waa weekend dheer weeye kaasaanu doonaan ku amba dibadda usoo baxno oon tusno dowladda canada tusno in taliska ismaaciil cumar geele uu xoog ku haysto wadanka amba uu dhibaateynayo wixii u dagaaltamaya dimuqraadinimo amba wixii u dadaalayaba in isbedel siyaasadeed ka imaado wadanka waa gartay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele waxa uu ka qeyb galay shir dhowaan soomaaliya loogu qabtay london sidaasi lamid ahna jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool london iyo guud ahaan u k ayuu la kulmay munaasabad halkaa lagu qabtay ayuu jaaliyadda kula hadlay sideed u aragtaa kulanka madaxweynaha iyo madaxweynuhu ula yeeshay jaaliyadda reer jabuuti ee u k
wallahi horta markii ugu horreysay waa inaad ogaataan in banaanbax weyn ka dhacay london oo dadka reer jibuuti ay ka tegeen bruxelles paris iyo yurub oo dhan qaarada yurub oo dhan ee london iskugu tegeen siday u tusaan inay kaga soo horjeedaan dowladda maanta uu gacanta ku hayo ismaaciil cumar geelle inta yar ee la sheegaya ee waxaana toban qof ka badnayn iyo ay u badan yihiin dad reer soomaaliya inay xaflad u sameeyeen uu isagu weliba lacagtiisa ka bixiye walaal waa gartay waxaa jirtay khudbad madaxweynuhu halkaa uu ka jeediyey in uu ku baaqay in uu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo khilaafaadka siyaasadeed ee jamhuuriyadda jabuuti ka jira intii ka dambeysay doorashooyinkii baarlamaanka ee bishii labaad ee sanadkan lagu qabtay jamhuuriyadda jabuuti sideed u aragtaa hadalka iyo baaqa kasoo yeedhay madaxweynaha horta marka ugu horeyso in macaaridku diyaar bay u yihiin in la wada hadlo iyagaana weydiistay laakiin annagu ma aragno inuu ismaaciil cumar u diyaar yahay wadahadal haddii uu u diyaar yahay maanta dadka soo dhoofaya muu joojin lahayn marka waxa weeye markuu dibadda joogana wuxuu hadiyo goor u arabsata waan doonaya wadahadal markuu diyaaradda ka dhaadhacana arrimuhu way isbedelaan walaal marka annagu uma haysano annagu waanan ognahay inaanu diyaar u ahayn marna inuu soo fadhiista miiska ula hadlo macaaridka waa si wanaagsan khilaafkii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinkii baarlamaanka ee bishii labaad ee sanadkan ka dhacay jabuuti kadib mucaaradku waxay ku dhawaaqeen gole baarlamaan iminka tallaabooyinka siyaasadeed ee la fili karo dhowaan inaad ay qaataan mucaaradka jabuuti maxaad inooga sheegi kartaa maxaa la filayaa horta waxa weeye inaad ogaataan baarlamankii wuu shaqaynaya shalay ugu dambeysay balbalay joogeen dadkii bay la kulmayaan marka macaaridkii baarlamanku shaqadii wuu bilaabay waxaa soo socotana waxa weeye in madaxweyne ku-xigeenkii baarlamanka la sameeyo in ay shaqadooda xagaa ka wadaan arrimaha kalena waa arrimo kulleyba isdaba socda laakiin baarlamanku iminka shaqadiisii uu ku dhaqaaqay arrimaha kalena waan idila socodsiin doonaa markay kasoo baxdo gudaha
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen cabdiraxmaan jaamac cadhoole ayuu ahaa oo magaalada otowa ku sugan oo khadka telefoonka iigu waramayay igana waramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda jabuuti iyo weliba dadaalada mucaaradku ay ka wadaan qurbaha dhegeystayaal intaan hawada dib ugu kulmi doono cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo